aad baad u mahadsan tahay haatanna ku soo dhowaada wararka caalamka dagaalo cusub oo u dhexeeya ciidamada dowladda suudaan iyo kuwa r s f ayaa ka dhacay gobolka waqooyiga daarfuur ee dalkaas magaalada alfaashir ee gobolka waqooyiga daarfuur ayaa mar kale wajahaysa xaalad dagaal oo kasii daraysa iyada oo la xaqiijiyey in habeennimadii jimcaha ay mar kale dhaceen iska hor imaadyo dhex maray ciidamada milatariga suudaan iyo maleeshiyaadka taageerada degdega ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay in weerarkaasi si buuxda looga hortegay islamarkaana ciidamada ay ku guulaysteen inay difaacyadoodii hore dib ugu xasilaan waxaana sidoo kale la xaqiijiyey in saaka oo sabti ahayd ay labada dhinac isdhaafsadeen weeraro culus iyadoo ciidamada suudaan ay duqeymo ka fuliyeen goobo ay ku sugnaayeen xoogaga r s f halka maleeshiyaadka ay kaga jawaabeen madaafiic ay ku garaaceen saldhigyada ciidamada dowladda ee u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada alfaashir milatariga dowladda suudaan ayaa shalay jimcihii shaaciyey inay fashiliyeen weeraro ballaaran oo ay r s f ku qaadeen caasimadda gobolka waxayna sheegeen inay u geysteen khasaarooyin culus oo naf iyo hantiba leh bayaan ka soo baxay ciidamada dowladda ayaana lagu xusay in guutooyin ka tirsan ciidamada dowladda ay si buuxda gacanta ugu hayaan aagaga uu dagaalka ka dhacay dhanka kale dab xooggan oo ka kacay keemo ku yaala dalka suuriya ayaa weli holcaya iyadoona uu galay maalinkiisii toddobaad dabkan oo soo bilowday toddobaadkii hore islamarkaana si xowli ah u socda ayaa ku faafay dhul hor leh oo ballaaran sida ay soo warinayaan warbaahinta ciidamada debdemiska ee waddankaas ayaa wada sidii ay u damin lahaayeen dabkan xooggan kaasoo gubay masaafo dhan shan iyo toban kun oo hegtar ilaa iyo hadda lama oga cidda sida rasmiga ah ugu dambeysa dabkan kaasoo kolkii hore ka soo bilowday dhulal raf ah iyo godad ku yaala waddankaas dabkan ayaa kiisii ugu horreeyey oo noocan oo kale ah ka kacay dalka suuriya ee dhaca dhulka barakaysan ee shaam walow ay jiraan dabab kale oo khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo mid dhaawac hantiyeed geystay ugu dambeyntii khilaaf siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha dalka senegaal iyo ra-iisul wasaaraha dalkaas ayaa cirka isku sii shareeray marba marka xigta waxaa soo ifbaxaya dagaalka dhanka siyaasadda ee u dhexeeya madaxweynaha senegaal iyo ra-iisul wasaarihiisa kuwaasoo isku haysta hab hogaaminta waddankaas islamarkaana isku fahmila yihiin ra-iisul wasaaraha dalka senegaal oo lagu magacaabo cusmaan sonko ayaa sheegay inuusan marnabo ogolaan doonin maamulka madaxweynaha madaxweynaha haatan talada gacanta ku haya ee dalkaas ayaa xilkan loo magacaabay isagoo xabsi ku jiro madaxweynahan ayaana ka tirsan xisbi ku xoogan dalkaas oo lagu magacaabo bestif xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka senegaal ayaa ah mid aad u kacsan waxaana laga yaabaa in labada mas-uul diriri gacan ka hadal ah ay gaarto xiisadooda ra-iisul wasaaraha ayaa doonaya inuu la wareego talada waddanka senegaal laakiin madaxweynaha ayaa ka amar adeegaya damaca ra-iisul wasaarihiisa wararkii caalamkana halkaa ayuu ku idil yahay